mahado ibraahin aadan muddo sanad ah gacanteeda kuma aysan qaban wax lacag ah ha ahaato shilin soomaali ama dollar waa ay shaqaysataa haddana lacagta ay shaqada ka hesho waxaa loogu diraa telefoon oo dadku ma isticmaalaan wax kaashaha mahado iyadu ma haysato telefoon laakiin waxaa lacagta loogu diraa dukaanle ay daris yihiin mararka qaarna dadka dariskeeda ah oo teleefonna haysta ayaa loogu diraa aroor walba waxay u jarmaadaa shaqo dhardhaqisa nool maalmeedka caruurteeda waa soddon iyo sagaal jir haysata siddeed caruura waxayna ku nooshahay degmada gurceel waxa ay radio ergo u sheegtay in lacag ay gacanteeda ku xisaabiso ay ugu dambeysay bishii julaay ee sanadkii laba kun toddobiyo tobankii markaas oo gurceel laga diiday shilin soomaaliga tan iyo markaasna waxay adeegsataa lacagta teleefanada la isugu diro mahada waxay nolosha qoyskeeda muddo saddex sano ah ku maaraynaysaa shaqadan dhardhaqista oo aan ahayn mid ay si joogta ah u hesho laba doolar saddex doolar ka badan ima soo gasho waxaa isbedel hoo yimid markii hore markii horeeto wax fiicanay noo goyni jireen haddeertaan waxba nooma goysba nooma kala go-adaba wax saas oo fiican helnana male ilmihii waa iga baaba'san yihiin waa dareemaa si fiicanaan u dareemaaho wax weynaa iga maqan wax weynaa iga naaqusay reerkeyga wax weynaa ka maqan waxaan dareemi jirnan awal aan dareemi jirnan haddeer aan dareemay waxaa ka mid ah reerkeyga si fiican aan oo markaan soo shaqaysta aan si fiican badarka ugu karsan jiray wax kasta aan iska bixin jiray biyaha lacagtooda aan iska bixin jiray haddeertaan biyihii iyo gurigii kelidiisaan waa iska bixin la-ahaba labada wixii soo shaqeeyay dabkaasaan ku shubaa laba doolar haddii soo helo dabkiiba si fiican igu anfacayn ilmihii caano la-aanta sokoor la-aanta wax weyna iga bedesho mahada iyo caruurteeda waxa ay ku nool yihiin hal qol oo jiingada waxaana kiri ahaan looga qaataa labaiyo toban doolari bar si ay lacagta kirada isaga bixiso waxay hal doolar ka jartaa lacagta ay dhardhaqista ka hesho taasoo ay ku kaydsato dukaan dariskeeda ah oo ay raashinka ka qaadato dad dariskeyga lambar ay leeyihiin waxaan soo shaqaysta aa laygu tuuraa waraaqda waa aan sii wataa oo waraaqa laygu qoraan sii qaataa lambarkaas laygu tuuraan dhahaa meeshaasaan wax ka qaataa lacagtan waxaan ku qabaa in waxay liisoo tuuriy in liisoo tuurin oonan kala sixi karin oonan kala sheegi karin aan ku qabaa oo ma xisaabtiisa ma aqaan doolarka waxaan ku helayaa in meeshaas lambarkaas igu tuuro wiilkii ruuxii lambarka lahaa intii la waco lacagtaas ma heshaa waa hayaa saasaan ku helaa intii aan la joojin isticmaalka shilin soomaaliga oo guraceel ay ugu dambeysay bishii julaay sanadkii hore ee laba kun toddobiyo tobankii mahada waxaa shaqada dhardhaqista maalintii ay ka heli jirtay lacag dhan saddex boqoloo kun oo shilin soomaali ah lacagtaas oo ay sheegtay in ay uga filnayd nolol maalmeedka qoyskeeda iyo in ay si welwal la-aana isaga bixiso kirada guriga waxay radio ergo u sheegtay in laba ka tirsan caruurteeda ay ka joojisay waxbarashada dhaqaale xumada qoyska haysata darteed saameynta ka dhalatay diidmada shilin soomaaliga ee gurceel waxay sidoo kale raad ku yeelatay shaqooyinka uu xamaalku ka mid yahay cabdiqaadir axmed nuur oo ka xamaala suuqa magaalada ayaa radio ergo u sheegay in uu si weyn u tabay shilinkii iyo sidii uu ugu filnaa qoyskiisa lix sano ayuu ka shaqaynayaa xamaalka wuxuu raraa ama rarka ka dejiyaa gaadiidka xamuulka qaada ee suuqa degmada gurceel intaan shilinka la diidin wuxuu maalinkii heli jiray ugu yaraan saddex boqol oo kun oo shilin soomaali ah qoyskiisa oo toddoba qof ah iyo qoyska walaashiis oo shan caruura oo agoona korsata laakiin hadda wuxuu helaa toddoba doolar oo u dhiganta boqol lixdan iyo siddeed kun oo shilin soomaali ah oo markaa lagu qiimeeyo halkii uu taagnaa sarifka inta aan shilinku istaagin lacagtaas oo aan ka badnayn qoyskiisa dhibaato badan aan ku qabnaa inuu naga qaldanmo in maaragta mar adoo sita aad waxba isticmaali karin in maaragtay adigoo shaqaysanaya inta maaragtay shaqadii koox raxana idinku isku ah inta isla qabataan hal qof inta lacagtii loo tuuro halkii qof uu iska isticmaalo ama uu in badan suuqa ka maqnaado adigana maaragtay waxay aad la rugma laheyd aad markaas aada weysid baalkii sheeg lambar kale lacagtii kaa geliya haddii la rabo baalkii sheeg lacagtii qaybtii adiga lagugu talagala qayb ka yaraa lagu tuuraa waana nucin badanta haddii la rabo fariin beenaha marka dad qaar dadka loo tuuraaba lacag aan aqaano meeshii ku aadantahay aqaana ay ahayd lacag ilmuhu saaxiib nagula yihiin oo mid kasta oo jaabka inta kala baxo wax kusoo iibsanaysay ahayd lacag maaragta markii aad adigu doontid aada isticmaalaysay ahayd lacag aan ateeno iyo haddaan alla kuu diidin qad maqan iyo haddaan alla kuu diidin taleefon dabla iyo midna aan uga baahnayn ay ahayd jaabkaada intaad kala soo baxda aad wax ku iibsanaysid ilmahaadu saaxiib kugula yihiin lacag noocaas ahayd marka hadda waxaweye wax kasta way xirxiran yihiin marka xirxirkaas aba dhibka badanba noogu wacane ma laga kaaftoomi kara lacagta shilin soomaaligaad waan u baahana ilaahinanoo soo celiy cabdiqaadir ayaa radio ergo sheegay in saddex ka tirsan caruurtiisa oo waxbarta uu bishii ka bixiyo shan iyo toban doolar oo dhammaantood ah waxayna dhigtaan fasalada koowaad iyo labaad ee dugsiga hoose fursadaha xamaalka ayuu ka shaqeeyaa toddobaadkii lix maalmood wuxuuna sheegay inuu nasto maalinka jimcaha dadka shilinka la diiday uu saameeyey ayaa radio ergo u sheegay in xilligii lacagta shilin soomaaliga lagu kala shaqaysanayay ay dadku haysteen dhaqaale ayna ogolaayeen in lacag fiican ay bixiyaan marka loo shaqeeyo laakiin hadda uu yaraaday dhaqaalihii sidaa darteedna uu qofku shaqaalaha ah uusan sidii hore ula gorgortami karin qofka loo shaqaynayo lacagta shilin soomaaliga ah ee la iska joojiyey isticmaalkeeda ayaa waxay sidoo kale saamaysay sariflayaashii ku shaqaysan jiray lacagaha la isku bedesho ee shilinka iyo doolarka halkii sano ee lasoo dhaafay ma jirin wax lacag ah oo la kala sarifanayay oo waxaa xirmay goobihii hawshaas lagu qaban jiray qaar ka tirsan sariflayaashii ayaa shaqola-aan haysa halka qaarkood ay ku qasbanaadeen inay xirfadaha bedeshaan iidla sheekh yuusuf oo shan sano sarifle ku ahaa caabudwaq ayaan haynin wax shaqo ah tan iyo markii shilinku joogsaday waa xaasle qoyskiisu yahay afar qof muddadaas waxa uu dulsaar ku yahay hooyadiis oo uu soo biilo walaalkiis oo muqdisho ku nool sarifle weyna nahay saama weyn buu nagu yeeshay intii maaratay lacagta kaashka loo joogsatay lacag badan oo u istaagtay way jirtaa sidii de maarata lacagta u istaagteen deen ganacsigii iyo hawlihii aan watay dee dib inagu nuqsaameen baa dhacday in macnihii ganacsigii maaragtay iyo lacagti aan wadnay dib ay u dhacdeen baa macnihii meeshii ku dhacday makas wallahi walaalkey saameyn way jirtaa sababta waxyaalaha kaliya aan ku tiirsanayn oo baalka la yihahdo aan ku shaqayn jirnay lacagtaas kaashka iyo sarifkaas bay ahayd no ganacsigeena saas buu ahaa saameyn weyn bay wallahi aniga kolbana lahaanteeda ku saamaysay xataa waxaa dhacday inaan maaragtay aan maratay meelo kale aan shaqa aan u aado oo maratay aan damco inaan macnihii meelo kaleo kaash ka shaqeynaya sida puntland oo kale gaalkacyo o kale inaan ganacsi u aado de maratay qofkuna de meel man ganacsi u kulahaa iyo meel kalena isku mid maahan ayadana maratay de waan la qabsan waayo de yani ayadana waan maratay waan damcay laakiin ifuka bixin weysi siddeed milyan oo shilin soomaali ah ayuu haystay markii uu shilinku joogsaday waxayna u taallaa guriga boqol kun oo shilin soomaali ah ayuu maalinkii heli jiray markii uu sariflaha ahaa laakiin hadda waa shaqo la-aan mana lahan wax xirfad ah oo uu ku shaqaysto cabdirasaaq xirsi hajirow idaacadda ergo magaalada gurceel